kulan iyo magaalada gaalkacyo ku weeladana waalgorodka odayaalka siyaasiyiin iyo dhalinyaro iyo weliba ayaan ku hadalana xaaluf lakahay dherto deegaanaha hooskoon degmada hobyo iyo deegaano kale ee ku tirsana galguduud iyo muduga sidoo kale dadkan waliba ayoo sheegaen inti duuroogtina la xaalufyahay taasna dadka deegaankiiyo dhibaato keeta dadkan kulankii ay ku weeladeen gaalkacyo iyo weliba dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug ka codsadeena in walla obado xaaladan oo sheentay inti dhibaatooyin iyo kumidata dhuxulo oo qaaliyoowday dadkan iyo ka adkaatay in iyo markaasi iyo gadan iyo oon hajiyadeed inti dadka xaalufka deegaanka iyo duuroogta ku wadaan sharciga la marsiiyaa waxaa nasiib daraa intii ka dambaysay inay dhuxushii bilaabatay kawaanna ugaarta lagu qalaana ay ka furan yihiin xeebaha degmada hobyo waxaa nasiib darro ah oo nasiib darro weyn ah in hay-adaha ay khusayso ee amniga iyo gobolku haddii aysan arkin oo aysan la socon dhuxusha soo gasha magaalada tangaalkacyo waa masiibo hadday og yihiin dhuxusha soo gashana waa masiibo ka sii weyn dhulkii dhambayl ahaa marka walaalayaalow waxaa loo baahan yahay maamulka inuu shaqadiisa qabsado wacyigelin in ku filan waa la wacyigeliyey gawaari baa hadda saldhigga booliiska yaalla oo xukun ku dhacay afar bilood ka hoba arrintan laiswargeliyey in la mamnuucay hadda waxaa weeye iyadoo intii hore ka qaalisan macalasaf waagii hore kooiyo toban doolar baa kiishka dhuxusha lagu keeni jiray hadda labaiyo labaatan doolar ilaa afariyo labaatan doolar baa lagu keenaa marka dadkii masaakiinta ahaana dhuxushii waan ku qaaliyeynay marka waxaan leenahay dadku marka haddii wax sheega ay diidaan waa in sharcigu wax sheegaa marka haddii caqligii dadka uu shaqayn waayo oo muwaadinimada ay ka tagaan waxaan dowladda u soo jeedinaynaa dowladda ilaahay baa siiyey mas-uuliyad bay qaaday waa baawar weeye jira waxa weye mas-uuliyadda ay qaaday ha fuliyeen sharciyadii bay sameeyeen baarlamaan bay mariyeen wasiiraha la keenay waa la baasgareeyey waa sharciyad jirta sharciyaddii jirta intay shaqayn weydo maxaa shaqaynaya marka marka dowladda haddii la caayey waa inay garataa ina caayadana aysan u dulqaadan karin oo ay mas-uuliyadda ay qaaday waa inay ka mir dhalisaa